bismi illaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayl ah weybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hamingnima idaacadda rediyo baydhabo hanshaanka door korona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen oo wakiilada beela caalamka kula kulmay caasimada dalka ee muqdisho guddiga doorashooyinka heer federaal oo kormeeri mid ku mid ah goobaha halka qabada doona doorashada golaha shacabka maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo ku hadali dagaal geega kudhihi degmadaasiya culimada soomaaliyeed culimada soomaalida ee kenya oo hasaari degniin ku saabsan kiiska dacwadda badda ee badda ee britola ka dhawaaqi doona hamiin fayle dhegaystayaal weybwa hamiignimo isniinbaahayta talaadana hooyda hayta taariikhdana iyo eta tomiyo kowka oktoobar labada kun labaatiyo kowka intaasi wahaana qodobadii warkaana hamiignimo ee idaacadda reediyo baydhabo haanshaanka door kuroonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayle dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen hay-ah geeg weybuusi kulan la qaadaday wakiilo ka socda beela caalamka oo ay onkoreeyeen ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya waana qeyb ku hayeen safiirada u k iyo midooda yurub kulanka ayaa waybalon ku hadlay xaaladda hadadkii laha ku musaafuri magaalada laascanood ee gobolka sool amniga guud iyo doorashooyinka agalka hoose oo dhowaan la raajiyahay inay ku bilowdan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wakiilada beela caalamka iyo horey waybayoon la kulmin madaxweyne madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug iyo jubbaland iyagoo oo kula hadlay arrimaha doorashooyinka ee golaha shacabka oo weli an bilaawana guddiga doorashooyinka heer federaal oo kormeeri mid ku mid ah goobaha halka qabdo doorashada xubno ku tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa kormeeriya xarumaha lang astay inyo kudhiido doorashada xildhibaanada golaha shacabka xubnaha guddiga oo hogaamiyay guddoomiye ku-geenka guddiga doorashooyinka heer federaal mawlid matabaan ayaa goobaha iyo kudhihi doonta doorashadaasi kormeeri waana mid ku mid ah meela lakagala doona laku qabado doona ee doorashada agalka hoose ee magaalada beledweyne ka qabsoomi doonta xarunta gobolka iyo xarunta ee u secta for ee ciidamada amisom yana la sheegay in ku dhihi doonta doorashadan xubnaha lamada guddi iyo wayba iyo warbixino la xiriirta dhinaca amniga ku dhagaysadeen saraakiisha iyo madaxda kale ee ku sugan xarumahaasi iyo boogdan iyagoo oo onka baaqi in dardar geliyeen howlaha sugidda amniga doorashada guddiga doorashooyinka heer federaal iyo bilaabudo ayaa bilaabay kormeero shilgadiisan weybanaha gelenkii dembe ee geeka xubno ku mid ah guddiga iyo deerena magaa hadeerena magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya weli warkii hamiignimo reediyo baydhabo ayaa la socotan maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir yaa ku hadlay dagaalgeeka degmadaasi ku dhahdhiya gudoomiyaha maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir ciise maxamuud xasan ayaa weyba uuse sheegay in ciidamo ku amar qaadayn taliyaha guutada afraad ee ciidanka hooga dalka korneel saney cabdulle iyo weeraren wah ku mide waahaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir gudoomiyaha oo warbaahinta kala hadlay degmada kaaraan iyo weyba uuse sheegay in ciidamada milatariga iyo boobka hayanha dhulka degmada iyo kaawooyinka isla markaasina iyo codsadayaan ka codsadayaan wasiirka gaashaandhigga soomaaliya in arrintaasi walku qabada gudoomiyaha iyo oo hadaljaysii wad yobs sheegay in dagaalka usa saameey xaafadaha wajeer iyo faanoole dad badan iyo ku barakeen sidoo kalena iyo jara khasaare dhimasho iyo dhaawac oo dagaalka ku dhaladay saacadoogii laha dhaafi iyo waybaha dagaalka ku bilowday duleedka bari ee degmada karaan waybanaha warar habahayo sheegahayna in andhexay dagaalkasi ciidamo shal hogaamiyayeen korneyl sani cabdulle iyo ismaaciil hadoole oo lamadaba ku tirsan ciidanka militariga soomaaliya culimada soomaalida ee kenya oo hasaari digniin ku saabsan kiiska dacwadda badda iyadoo oo maalinta beriyey ee la rajeeyahay in maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j da iyo go-aanku deerta dacwadda xuduud badeedka andhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya iyo wayba qaar ku mid ah culimada kenya ee dadka soomaalida ku dhagan dalkaas iyo kudigana in saameeyaan warka in saameyn kuwadhada dadka soomaalida ka nool dalka kenya waryo hasaareen culimada iyo waybayo ka sheegeen in iyo ku fogaadan dadka soomaaliyeed ee ka nool degmada sli ee dalka kenya in iyo dhacdiyo shal taayaran go-aanada kubaha doona go-aanka kubaha doona maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c jda iyagoona culimada sheegeen in soomaali lamada dhinaba shal taayaraasa ku sugan gudaha kenya soomaalidaasi haddii habinaan bato meelo ka kulmana iyo noqda koranhaano iskadhi iska dhiyow sameeyi karo oo falal amni daro kala abuuri karo doctor aadan yunis sheekh ibraahim oo ah madaxa golaha sare ee muslimiinta dalka kenya laanta gobolka waqooyi bari iyo waybuuse sheegay in soomaalida lanku baahanya inyo ku shaqeeyan wal in in inyo ku shaqeeyan waldantiyo iyo maslaxadiyo ka jarta ummadiyo ka dhaha nooliyin ee soomaalida warkii dhegeystayaal hamiignimaadun radio baydhabo ee beredka baydhabo aysiinku dhegeystaaasan antiya ninka eegaya warka siciid maxamed nuur iyo xasiin saar intan asiinku jeediyahay qaybta farsamada saaxiibkay nuur kalsoon iyo fidhihii warkanku kale lamid ah dhegaystayaal anti markale hawada dib uun kulamaana ammaan allah